horta waxaad moodaa inaan ballays lahaynba inuu dagaalkaani uu qaadan doono hal sano oo runtii waxaad moodaa hadda marka laga hadlayo dalal badan waxay ku baraarugeen in sanadba ka soo wareegtay oo sanadkaas duqayn joogto ah oo aan kala go' lahayn lagu hayey ghaza iyo daanta galbeed oo iyaduna aan dagaalka toos ugu jirin meesha ay ka taliyaan p log runtii fajacisay ku tahay marka loo fiiriyo wakhtiga uu socday iyo ilaa iyo afar kow iyo afartan kun oo qof oo la dilay iyo boqol boqol kulaa sagaashan kun oo laleeyahay waa dhaawacmeen marka waxaad moodaa marka culayskiisa iyo tirada dadka le-day iyo wakhtiga uu socday runtii dad badan oo ay ku jirto dadka dagaalka wada oo yuhuudda ugu horeyso waxaad moodaa inay weli la yaab la tahay inaan xamaasna la jabin dagaalkiina uu sidiisii usii socdo sanadna ka soo wareegay hadda laba iyo toban bilood ayuu socdaa dagaalkan mana muuqdaan calaamado muujinaya inuu istaago marka dunida maxay u joojin la-dahay dagaalka khaza bal aragtidaada
waxay u joojin la-dahay waa dhowr shay runtii oo isa saaran midda koowaad waxa weeye waxaa burburay golayaashii caalamiga ahaa sida golihii amniga qaraabadii midoobay awooddii maraykanku uu wax ku maaragtay kala furfuri jiray quwadahaasoo dhan baa waxay noqdeen wax haba yaraatee go-aana gaari karin oo hadda golihii intii jeeroo la fadhiistayba golihii ammaanka oo qaramada midoobay vito iyo iska horimaad iyo waxaan jirin oo kaleu noqday sidoo kale maraykanku wuxuu ku lahaan jiray galaangal oo door dhexdhexaad uu ka cayaari jiray marka carabta iyo yuhuudda iyo ay dagaaladan oo kale ay dhacaan iyaduna waa waa baaba'day oo maraykankii wuxuu toos ula safan yahay israa'iiliyiintii buu la safan yahay marka qoladii carabtii oo maaragtay iyaguna door ku lahaan jiray cid dhegaysanaysa male sababtoo a dhiiggii iyo dagaalkiibaa aada u cuslaaday marka waxyaabahaasoo dhan oo golayaashaas caalamiga ah oo ka baxay dariishadda yaa salwa inaan la xakamayn karna hadda oo wixii waxay ku koobnaadeen netanyahu iyo xukuumaddiisu wixii ay samayso keliya iyo wixii khaza ka dhaca bay adduunkee bay ku gowracan yihiin waa gartay marka sidaan la soconno hadda dagaalka wuxuu ku sii baahayaa bariga dhexe waxaana jirta cabsi laga qabo in israa'il ay ka jawaabto duqayntii toddobaadkii hore ay kala kulantay iiraan marka xaggee ayuu bariga dhexe ku socdaa meel aan qurxanayn buu ku socdaa sidaad la socoto iiraan keliya maaha xoogaga hadda ay la dirirayaan waxaa weeye kuwii hore ay ku jireen khaza iyo xamaas iyo hawsheedii xisbullah oo libnaan joogta xuutiyiintii iyo maaragtay maleeshiyaadka syriya iyo ka dagaalamaya waxaasoo dhan waxa weeye waa waxay ku tusaysaa dagaalkani inuu fiday awal waxaa la oran jiray waxaa laysku dayayaa in la xakameeyo inaanu regional ama heer gobol aanu noqon laakiin hadda waxaa laga hadlayaa ma ahan ma fidaya dagaalku waa fiday waa u jeeday iiraan hadda si toosa waatan u weerartay yuhuudduna waxay go-aan ku gaartay hadda inay weerarto oo waxay yidhaahdeen iiraan dagaalka aan ku qaadaynaa ma aha wax haddii ma aha goortii iyo waxaasaa laysku hayaa marka horta hadda waa fidaye su-aashu waxaa weeye sidee dib loogu soo celin karaa oo loo yarayn karaa xisbullah iyo mawaad maqlaysaa iyo sida ay u dhacayaan dagaalkooda iyo falastiiniyiin israa'iiliyiinta marka dagaalkan heer gobol buu gaarayay ma kasii fidi doonaa baa laga baqayaa sababtoo ah xulafaysiga shiinaha iyo ruushka iyo dalalkaas kale oo oo u haya maaragtay himadda u haya inay carabta iyo muslimiinta iyo taageeraan dalalkaasoo dhami aad bay arrintan isha ugu hayaan marka heerkii gobolka waa fidaye waxaa laysku hayaa ma fidi doonaa caalamko kale caalamka kale moosii gudbi doona sidee colaadda khaza marka u saamaysay ee dalalka dunida oo uu maraykanka uga horreeyo si weyn bay u saamaysay waad ka warqabtaa mudaharaadyadii ka dhacayay ilaa iyo jaamacadaha iyo dalka gudihiisa iyo siyaasaddiisa oo runtii aad iyo aad waddankani doorashuu ku socdaa oo bisha shanteeda novembar bisha dambe doorashaa la aadayaa labadii qolobana waxay ku tartamayaan yuhuudda anaa u taageero badan iyo anigaa u taageero badan taasoo abuurtay gobollo badan oo hadda dalkan laysku haysto xagga doorashada in dadkii muslimiintii iyo carabtii iyo kulligood iyaguna ay ay ka qayb noqdaan oo doorashadii ay xataa heer la gaarsiiyey laleeyahay awal iyagoon dad tiro badan ahayn dhinac bay u ridi karaan oo door bay ku yeelan kartaa mudaharaadyada waad aragtay faransa england waxaa kas ka socda waad ujeedaa marka waddankan maraykanka xag dhaqaalana xoog bay maaragtay billions ama oo dollar baa la siiyaa yuhuudda oo xag dhaqaale dhaawacaasa ka soo gaaray xag siyaasadeedna waddanka dhexdiisa inkastoo siyaasiyiinta guud oo koongareeska iyo aqalka cadiya ay isku duuban yihiin haddana shacbiga iyo codaynta iyo aad bay u saamaynaysaa arrinta cabdikafaar sidaad sheegtayba dibadbaxyo ayaa ka dhacay meelo badan oo caalamka ah dadka dibadbaxyada dhigayana waxay dalbanayaan in la joojiyo dagaalka marka dibadbaxyadaas oo lagu soo beegay shalay iyo weliba maanta oo dagaalka sanad guuradii koowaad ay u buuxsantay maxay ka bedeli karaan colaada khaza dibadbaxyadaasi wax badan bay ka bedeli karaan run ahaantiina dalalka reer galbeedka oo si toosa ula safan israa'iiliyiinta waxaad moodaa in ay uga ballaaratay oo dad badan ay baraarugeen gaar ahaan dadku markay arkeen tobannaan kun oo caruur iyo haween iyo lalaynayo aad iyo aad bay u taabatay shacbigii caadiga ahaa oo aan weligiis ka warqabin waxaa ka socda ghaza iyo bariga dhexe yaa aad ugu indha kala qaaday oo runtii muujiyey xumaan ay aad uga xun yihiin sidaad ka warqabto hadda dalka ingiriiska xataa waxay ku dhaqaaqeen inay yidhaahdaan faransiiska iyo ingiriiska iyo hubkaan la siinayo in laga dooro yuhuudda ay joojiyaan oo aan weligeedii allaheed laysku soo qaadin oo maantadaasoo uu madaxweynaha faransiisku uu yiri waa in lagu soo rogaa cunqabatayn hub lagu soo rogaa israa'iiliyiinta oo isaga iyo prime ministerkoodu ay aada isu afdhaafeen si public ah marka wax badan bay ka bedeleysaa sababtoo mudaharaadyada dalalkan waa dalal dimuqraadiya marka shacbigu hadduu soo baxo oo aragti yeesho aragtidooda aad baa loo dhegeysta